aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir war-saxaafadeed ayaa ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab goordhow waxaana ciwaan looga dhigay weerar lagu qaaday saldhigyada cadowga ee balcad waxa uu ku bilaabanayaa war-saxaafadeedka ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo khamiis ah weerar ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ah ee degmada balcad wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu gudaha u galeen degmada balcad kadib markii ay soo jiireen difaacyadii cadowga ee duleedka magaalada sidoo kale bayaanka waxaa lagu yidhi mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay xarumihii cadowga ee gudaha balcad sida xarunta degmada saldhigga booliiska iyo maxkamadda daaquudka ee ridada dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad gurmad u ahaa cadowga la weeraray kamiinka ayaa ka dhacay deegaanka ilbaq lagu magacaabo ee duleedka degmada balcad bayaanka waxaa lagu faahfaahiyey inta uu gaarayo khasaaraha ka dhashay weerarka saaka lagu qaaday xarumaha ciidamada dowladda federaalk iyo maamulka ee degmada balcad waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa labaatan iyo saddex dhimasho iyo dhaawac isugu jira kuwaasoo markaa ka kooban saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah oo lagu dilay baa layidhi weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadkii ciidamadaasi usoo gurmanayay sidoo kale waxaa bayaanka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xabsiga ka sii daayeen dad shacab ah oo badan oo u xirnaa dowladda federaalk kuwaasoo dhallinyaro iyo waayeel intaba isugu jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi bayaanka waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku celisay dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa lagu yidhi bayaanka waxaana lagu soo gebagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliya ay ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo afxiray bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan taliska ciidanka hashim bayaanka markaa intaa uga gudubno waxa uu ku soo aadayaa weerarkan iyada oo dhowaan lasoo gebagabeeyey shir aad u ballaaran oo ay yeesheen hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulada gobollada waraysiyo cabdulaahi soomaali oo shirkaasi nooga qayb galay uu soo qaaday qaar ka mid a mas-uuliyiinta waxaa laga dhadhansanayey ama ay sheegayeen in weerarada ay joogto noqonayaan ilaa wadanka laga saarayo shisheeyaha iyo dowladda federaalk iyo ciidamadeeda sheekh xuseen cali fiidow ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta uu sida gaarka ah uga weydiiyey dagaalada gaar ahaanna gobolada dhexe inay ku jabayaan sida shabeellaha dhexe iyo mudug iyo galguduud horeyna ay ugu jabeen haddana ay ku jabayaan ayaa ka mid ahaa ee hadallada dhanka kalena wuxuu ku soo aadayaa weerarkan iyada oo haddaan dib u xusuusino dhegeystayaasha iyadoo dowladda federaalka khilaaf badan uu ka dhex jiro maanta magaalada muqdisho inta badan wadooyinka ay xiran yihiin waxaa loo xiray abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya xalay boorar ayaa loogu xardhay madaxtooyada wadooyinka muhiimka ah sida maka al mukarama sawiradiisa ayaa lagu dhejiyey qaar ka mid a wadooyinka maanta abiy axmed sawiradiisa lagu dhejiyey waa wadooyinkii xasuuqa ba-an uu ka dhacay labadii kun iyo toddobadii markii magaalada muqdisho ay soo galeen oo dadka mataqaanaa ay ku laayeen marka bulshada muqdisho aad bay u yaaban yihiin arintan aad bay uga walaacsan yihiin lagu daray ee xayiraada saaran xataa habeenkii xalay ee dhaqdhaqaaqa aad baa loo xadiday maanta waa tii ciidamada dowladda federaalka xataa muqdisho waxa ka gurmado balcad oo u dhow ay heli waayeen xildhibaano ayaa ka mid ahaa dadka xalay la xayiray oo loo diiday inay dhaqdhaqaaqaan oo meelo kale jiifteen guryahoodii iyo hoteeladii ay deganaayeen way aadi waayeen iyadoo markaa laleeyahay ammaanka la sugaya maalmihii lasoo dhaafayna wadada maka almukarama guryo ayaaba la jajabinayay oo la dhahayay waxay u dhow yihiin laamiga liajli abiy axmed oo markaa imanaya marka weerarkan saaka ka dhacay balcad umuurahaas ayuu ku soo hagaagay haashim